subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba kooxo hubaysan ayaa xalay bamgacmeed ku weeraray guri uu deganaa askari ka tirsanaa booliiska soomaaliya waa weerarkaasi waxauu ka dhacay degmada xamar jajab waxaa goobta ku dhintay askarigii guriga deganaa iyadoo ay dhaawacmeen shan kale oo rayida dhinaca kalena laba nin oo ku labisnaa direyska ciidamada oo lagu eedeynaya inay dad dhac u geysteen beerta jaadka ee magaalada muqdisho ayaa ciidamo kale booliis ka tirsanay ay toogteen arrimahaasi ayaa wariyeena jamaal axmed cusmaan waxa uu ka waraystay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane oo ugu horeyn ka hadlaya weerarkii bamgacmeed ee xamar jajab xalay ka dhacay
weerarkan wuxuu ahaa adugu abaara sideedii fiidnimo ayuu ahaa bamba ayaa lagu tuuray dhallinyaro meel xaafad ah ku caweynaysay dhaawac ay markii hore noqdeen qaar ka mida dhallinyaradii ee goobtaasi joogtay inkastoo mar dambe aan u tegay mid dhallinyaradii ka mid ah oo dhintay oo dhaawacii gaadhay oo madaxa dhaawac ka gaaray oo u dhintay ku dhowaad lix qofood ayaa goobta wax ku gaadheen yacni saddex ka mida ayaa dhaawacoodu darnaa mid ka midana waa dhintay allaha u naxariisto gurigooda iyagoo jooga ayuun baana dee bambo lagu soo tuuray bambadaasaana ku qaraxday oo dhibaatada gaarsiisay marka horta weerarku noocaas buu ahaa weerar fulaynimaa oo dee inta guri gadaal lagala soo wareego bamba faraha looga soo qaada bay ahayd oo doqonnimo ah dhaawacaas allaha caafiyo dee wiilkaas dhintay ina allaha u naxariisto isagana warar soo baxaya cabdiftaax ayaa sheegaya in weerarka halkuu ka dhacay ay ahayd meel sarkaal bliiska ka tirsan uu deganaa dabadeedna dadka waxyeelada soo gartay ay saraakiil ku jiraan maxaad inooga sheegi kartaa arrinkaas waa sax gurigu deganaa wiil booliiska ka tirsan baa deganaa guriga ma hayo xogta ah in saraakiil booliisihii wax gaareen kastoo hadda laigu yidhi wiil ka dhintay askari booliiska ka tirsan buu ahaa allaha unaxariisto kuwa dhaawacmayna laakiin kuwa dhaawacmay waxaan hayaa xogta inay shacab ahaayeen oo aysan ciidan booliis ahayn laakiin wiilka dhintay waa nin booliis ah oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya ka tirsan laakiin ujeedku waxa weeye iyagoo gurigooda jooga ayaa guriga meel ka baxsan oo gadaashiisa ahaa bambada laga soo tuuray uguma guuleysta in la qabto dadkii dhibaatadaas geystay laakiin dhibaatada ay geysteen un waa un dhaawacaas iyo wiilkaas askariga ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waa tahay oo goobta ku dhintay weyaan waxaad inoo sheegtaa marka ma waxaa jiro dad lagu tuhmayo in weerarkaasi ay ka dambeeyaan horta way fiican tahay su-aashaasi baaritaanka maadaama wuxuu habeen dhaceen inay baaritaanka dabadeed soo baxda ayaa suurtagala laakiin anigu ka xalan ahaan kaafayeen gobol ahaan waxna aaminsanahay dad habeen baban baban tuurayaahi oo habeen bamba ku tuurayaahi guri inay yihiin shabaab ayaan anigu aaminsanahay inay ugus yihiin baan aaminsanahay waa gartay marka dhacdada halka aynu kaga gudubno dhacdo kale ayaa jirta iyana la sheegayo in gelinkii dambe ay ka dhacday muqdisho oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay isku rasaasayeen barta lagu magacaabo goobta jaadka ama beerta jaadka maxaad inooga sheegi karaysaa jamaalow waa mahadsan tahay israsaasayn laba ciidan maaha laba askari oo tuuta ku labisnaa ayaa baaranayay dad shacab ah waa gartay markaasay ciidanka booliisu ku baxeen xabadii ayaa dhacay oo dee labadii nin ee tuugada ahaa waxay xabadeeyeen ciidankii qaranka oo isku dhaf ahaa kadibna waxaa meesha ku dhintay labadii askari askardhihii ma kale dee labadii tuutaha ku labisnayd ummadda shacabkaa dhibaataynayay ee baaranayay ee ku hayay hagardaamada iyo dhibaatada ku hayay ayuunbaa goobtii ku dhintay saas ayaana iyaga iyo qoryahoodii la keenay xarunta zaidida waa tahay marka israsaasayn laba ciidan maahee tuugo iyo ciidan qaran oo isqabta bay ahayd waana laga gaaray dee go-aan oo ayagii ummadda dhibaataynayay adeer way dhinteen ciidanka jamhuuriyadda soomaaliyeedna dee wax gaaray habeela timid ugu dambeyn sida aad sheegayso labada qof ee ku labisnaa dariiska ciidanka ee dadku dhibaataynaya ma waxay ahaayeen kuwa ciidanka ku jiray oo gadoodiya oo dhibaatadaasi geysanaya mise dad aanan askarta ku jirin haddii aad arrinkaasi baarteen oo la ogaaday bal maxaad nagu biirin karaysaa oo aad noo sheegi kartaa maya ciidanka tuug ka mid maaha ciidanka jamhuuriyaddu leedahay iyo milatariga iyo nabad sugidda iyo booliiska iyo asluubta ah tuug shacab baaranaya ka mid maaha marka midkii shacab baartaahay waa tuug weeyaan maaha askari marka dee ayaguna way dhinteen waktigooduna wuu ku dhammaaday meesha shacabkii baaranayeyna waa laga badbaadiyey wax kaleoo dad rayda dhibaato soo gaartay oo israsintaasi ka soo gaartay ma jiraan may may may haba yaraatee may jirin kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane waxa uu khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramiyey wariyaheenna jamaal axmed cusmaan